tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka maamulka biden iyo hers waxaa ka go'an inuu dhiso nidaam socdaal oo wanaagsan kana turjumaya qiyamka maraykanka dhaqangeliyo sharciga ilaaliyo caafimaadka bulshada dhiirigeliya xuquuqda aadanaha kana fogaada wareegyada socdaalka aan nidaamsanayn taasina waxay ahayd fariin oo u danjire roberta jacobson kaaliyaha gaarka ah ee madaxweynaha ahna iskuduwaha xuduudda koonfureed oo uu ka sheegay warbixin kooban oo uu aqalka cad ku siiyey warbaahinta hal tallaabo ee la taaban karo ee hirgelinta siyaasadda cusub ee maraykanka ee maaraynta socdaalka ayaa ah dib u bilaabista barnaamijka da'yarta bartamaha ameerika ee loo soo gaabiyo c a m intii u dhexaysay labada kun iyo afar iyo tobankii iyo labada kun iyo toddobiyo tobankii barnaamijkan ayaa ku dhowaad shan kun oo caruur aad u nugul ah oo ku nool dalalka elsalvador honduras iyo guatemela waxa uu si nabadgelyo iyo badqab leh ula mideeyey waalidkood oo si sharci ah ku joogay maraykanka maraykanka ayaa iminka bilaabay wejiga koowaad ee dib u soo celinta barnaamijka c a m iyadoo dib loo furay codsiyadii la hakiyey sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii kolkaas oo barnaamijkan la joojiyey qorshayaal ayaa hadda lasoo saarayaa si loo ballaariyo oo loo aqbalo codsiyada cusub iyadoo tani ay tahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo waddooyinka lagu badbaadinayo aadanaha iyo fursadaha ka jira maraykanka hase aatee danjire jacobson ayaa carabka ku adkeeyey in si ka duwan fariimaha beenta ah ee ay adeegsadaan kooxaha wax tahriibiya dib u bilaabista barnaamijka c a m aysan micnaheedu ahayn in xadka koonfureed ee maraykanka uu haatan furan yahay waxaan rabaa inaan caddeeyo ku dhawaaqistan ama tallaabooyinka kale midna ma soo jeedinayso in qof kasta gaar ahaan carruurta iyo qoysaska carruurta yaryar leh ay tahay inay galaan safarada halista badan si ay isugu dayaan inay ku soo galaan maraykanka qaab aan nidaamka waafaqsanayn soohdintu ma ahan mid furan mustaqbalka dhow waxa aan sii wadi doonnaa raadinta qaabab sharci ah oo ka jira gobolka oo lagu badbaadinayo kuwa u baahan innaga oo sii wadayna dhaqangelinta sharciyadeenna tani waa hannaan socda hannaankan lagu horumarinayo aragtida cusub ee ku saabsan soo galootiga ayaa ah mid lasii amba qaadi doono ayuu yidhi danjire jacobson waxa ay ka turjumaysaa cidda aan nahay maraykan ahaan innaga oo qiyamkeenna ka dhigayna udubdhexaadka siyaasadeenna taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda maraykanka